أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dagaal culus oo u dhexeeya maleeshiyada ka maamulada xabashada etoobiya iyo kuwa cafarta ugu kala magacaban dhulalka soomaali galbeed iyo cafarta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan soomaali galbeed howlgallo kala duwan oo cadowga allaha khasaar lagu gaarsiiy ayaa ka kala dhacay bartamaha dalka soomaaliya iyo xadbeenaadka u dhexeeya kenya iyo soomaaliya dabgeysii khasaare kala duwan ayaa ka kacay deegaan ka tirsan gobolka nugaal ee waqooyiga dalka soomaaliya taliska ciidanka kufaarta afrikaanta ayaa ku eedeeyey gaalada midoobey inay jaratay inta badan qaalihii ay ku bixin jireen duulaanka ay ku joogaan dalka soomaaliya bulshooyinka ku kala dhaqana magaalooyinka bu'aale buqa qable iyo jowla ayaa goobo fagaarayaal ah ku daawaday isdeerkii dhowaan ay soo saartay kataabel akhbaariyah munaasabad ay macad ku soo xiranayso mid ka mid ah beelaha degaa wilaayada gedo ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay lixda bisha shawaal kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dagaal culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka maamulada xabashada etoobiya iyo kuwa cafarta ugu kala magacaaban dhulalka soomaali galbeed iyo deegaanada cafarta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan soomaali galbeed cabduqaadir maxamed rabaani ayaa warbixinta warkan inoo haya dagaalo la isku jilbo murxay ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka city ee dhulka soomaali galbeed kuwaas oo u dhexeeya maleeshiyaadka maamulka mustafa cagjar iyo kuwa maamulka canfarta dagaalkan ayaa waxaa qaaday maleeshiyaadka maamulka soomaali galbeed oo weeraray ilaa iyo dhowr saldhig oo maleeshiyada canfarta ay ku lahaayeen aagga deegaanka garbaciise ee dhaca galbeedka gobolka city waxay la wareegeen ilaa iyo dhowr saldhig oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka maamulka cafarta waxaana halkaas lagu dilay ilaa iyo saddex sarkaal oo uu ku jiray jenaraal dhankooda maleeshiyaadka maamulka mustafa cagjar ayaa isagana laga dilay sarkaal darajadiisu ahayd koroneel kaas oo lagu magacaabi jiray cabdilkariim gobolka city gaar ahaan galbeedkiisa ayaa sidan oo kale marar badan waxa uu u martigeliyey dagaallo lagu hoobtay waxaana gobolkan ka tirsan dhulka soomaali galbeed qayba ka mid a si xooga ku haysta maamulada oromada iyo cafarta mahadsanid walaalka rabaani howlgallo kala duwan oo cadowga allaha khasaare lagu gaarsiiyey ayaa ka kala dhacay bartamaha dalka soomaaliya iyo xadbeenaadka u dhexeeya kenya iyo soomaaliya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa umuurahaasi warbixintan inooga diyaariyey weeraradan oo khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed lagu gaarsiiyey murtadiinta waxay ciidamada mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay ka fuliyeen wilaayada hiiraan ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya iyo xadbeenaadka u dhexeeya wilaayada jubbada hoose iyo dhulka muslimiinta ee ku jira gumaysiga saliibiyadda kenya howlgalka hore iyo wilaayada hiiraan dagaal lagu jabiyey maleeshiyaadka riddada ayaa shalay waxa uu ka dhacay deegaanka boocayabaal ee dhacaduleedka degmada buula burde ee wilaayada hiiraan dagaalkaasi ayaa lagu dilay saddex askari oo murtadiin ah oo uu ku jiray murtad lagu magacaabi jiray cabdi macalin garabey kaas oo ahaa horjooga macawisleyda riddada hiiraan waxaana meydka sargaalkaasi iyo qor iyo boosh uu watay looga cararay goobta dagaalka sidoo kale mujaahidiinta ayaa dagaalkaasi kusoo qanamaystay laba mooto oo ay wateen maleeshiyaadka riddada dhanka xadbeynaadka ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay weerar ku qaadan xero ciidanka murtadiinta ay ku leeyihiin halka loo yaqaana meri oo u dhow deegaanka kamboni ee dhaca xadbeenaadka dagaalkaasi waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana inta la xaqiijiyey dagaalkaasi lagu dilay saddex murtad oo laba saraakiil ay tahay saraakiishaas oo lagu kala magacaabi jiray cali shakaal iyo saalax muumin oo horey u soo noqday taliyaha saldhigga murtadiinta ee deegaanka kudhaa ciidamada mujaahidiinta ayaa har iyo habeen ugaarsi xoogan iyo weeraro qorshaysan la beegsanaya cadowga allaah ee duulaanka shareeca la dirirka ah ku soo qaaday ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid abu xasaan dabgeystii khasaare kala duwan ayaa ka kacay deegaan ka tirsan gobolka nugaal ee waqooyiga dalka soomaaliya sida uu ku warramayo marwaan maxmed maalinnimadii shalay dab xooggan ayaa ka kacaya dooxada deegaanka dalsan ee degmada daangaroyo ee gobolka nugaal wuxuuna dabkaasi ilaayo hadda kusii fidayaa dhulka hawdka ah ee deegaankaasi dabkan xooggan ayaa ka dhashay isbeddelka cimilada iyo kuleelka daran ee ka jira guud ahaan waddanka waxayna warar soo baxaya sheegayaan in dabka uu kusii fidayo dhul hor leh wuxuu dabkani ka kacay dhul daaqsiimeed ku yaala deegaanka dalsan kaasoo ah dhul doog ah oo siman islamarkaana reer baadiyuhu iyo xoolaha ku dhaqan jireen iyadoona dabku baabi'iyey dhul daaqsimeed fara badan qoysaska reer miyiga ah ee deganaa dooxada deegaankaasi uu ka kacay dabkani ayaa isaga barakacay halkaasi si ay uga dheeraadaan dabkan xowliga ku socda ee iskiisa u kacay sababa la xiriira isbeddelka cimilada ma ahan markii ugu horraysay ee dab ka dhashay isbeddelka cimilada sii kululaanaysa uu ka kaco kaymaha gobolka nugaal iyadoo marar badan sidan oo kale uu dab iskiisa uga kacay dhulka howdka ah ee gobolkaasi waad mahadsantahay marwaan taliska ciidanka kufaarta afrikaanta ayaa ku eedeeyey gaalada midowday inay jarteen inta badan dhaqaalihii ay ku bixin jireen duulaanka ay ku joogaan dalka soomaaliya walaalka xarte cabdiqaadir ayaa warbixinta warkan haya xilli uu soo dhowaaday soo afjarida howlgalka waxaa loogu yeero atmis ee soomaaliya ayuu ururka gaalada afrika eedeen kulal u jeediyey waxaa loogu yeero qaramadii midoobay saraakiisha ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa muujiyey walaaca ay ka qabaan hay-adaha reer galbeedka in ay gaabis ka dhigaan dhaqaalihii boqolaalka milyan ahaa ee ay ku maalgelin jireen duulaanka ciidamada siribiyiinta ee soomaaliya waxaan ka walaacsannahay taageero la-aanta qaramada midoobay ee howlgalka atmis suurtagalna ma ahan in howlgal cusub lagu dhawaaqo iyadoo aan la dhammaystirin taageerada atmis waxaana dareemaynaa in uu jiro deg deg ayaa lagu yidhi war ka soo baxay midowda afrika ururka ayaa carabaabay inay ka xun yihiin in ciidamada kufaarta afrikaanta laga saaro dalka iyadoo weli ay awood buuxda leedahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab arrimahan waxay khasaarin karaan guulihii la gaaray toddoba iyo tobankii sano ee ciidamada afrikaanta ka howlgelayeen soomaaliya ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay waxaa loogu yeero atmis ee kufaarta afrikaanta dabayaaqada bisha diseembar ee sanadkan labada kun afar labaatan ayaa la filayaa in lasoo afjaro duulaanka ciidamada kufaarta ay ku joogaan soomaaliya kadib toddoba iyo toban sano ay ku sugnaayeen dalkan waxay isaga baxayaan iyagoo aan gaarin hadafkii loo egmaday oo ahaa inay wiiqaan ku dhaqanka shareecada islaamka ayna dalka ka dhaqangeliyaan nidaamka dimuqraadiga kufriga mahadsanid xaaris bulshooyinka ku kala dhaqan abu-aale buqa qable iyo jowlo ayaa goobo fagaaryaal ah ku daawaday filimkii qaadimuunaya aqsa ee uu dhowaan baahiyey kataab al akhbaariya aynu ku horumarno bu-aale iyo cabdiwaab maxamed bukhaari
halkan waa ka soo horjeedka masaajidka dabaqeynka ee degmada bu'aale ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa isugu soo baxay boqolaal dadweyne ah kuwaas oo goobtan ku daawanayay filimkii dhowaan ay soo saartay kataa'ib al ikhbaariya ee la magac baxay qaadimuunaya aqsaa filimkan oo la daawan karo in ka badan nus saac ayaa soo jiitay dareenka daawadayaashii isdaarkan oo isaga kala yimid dhammaan xaafadaha kala duwan ee degmada bu'aale kaas oo xambaarsanaa dareen isugu jira caddaan iyo madow si kale haddaan u dhigo murug iyo farxad intaba qaar ka mid ah bulshada muslimiinta ah ee reer bu'aale oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ayaa sharaxaad ka bixiyey muuqaalka ay daawadeen iyo siday u arkaan
maasha alla aad iyo aad waa aad iyo aad maxaydaya ayuu maxaydayay walaaladeen aargud ugu yahay waxa weeyaan waana qofkii muslimah ee maxaydayay qalbigiis iimaan ku jiranna waa ku tiirsanaya waana ku qalbi qaboobaya aad iyo aad ii soo jiitay waxaa ka mida maxaydayay walaalka mujaahidka ee murtadka maxaydayay qoriga oo magaranaysaa shubkiisa ku dhaawactiraya waxyaalahaas aad ii soo jiitay qalbigeygana aad iyo aad ugu qaboojiye waxaan ku daawanaynaa walaalaheen alkataa'ib filin oo ay noo soo saartay munaasabadda ciidda filinkaas oo ah walaalaha falastiin gumaadka ay ku jiraan iyo sidii looga aaray oo ciidamada mujaahidiinta sida uga aareen filinkaasaa daawanaynaa waxaan filinka ku aragnay walaal oo walaalna mujaahidiinta ka tirsan oo nin oo dagaal ku jiro oo qori ku dhufanaayo oo xitaa qori ku dhufanayo maahan gacanta oo la tagaayo oo qori xataa uu ku dhufan waayo gacantiisa uu ku dharbaaxayo oo uu leeyahay anaa waan ka aarsanaa ninkaan haliidaayo markaas kadib qori uu ku dhufanayo isdaarkan ayaa saamayn xooggan ku yeeshay soomaalida iyo caalamka kaleba maadaama uu ku baxayey laba luuqadood oo kala ah carabi iyo soomaali si gaara waxaa aad looga dhex daawaday baraha bulshada ee soomaalidu ay isticmaasho sidoo kale muuqaalkaasi oo buqa qable laga daawaday waxaa warbixintan inooga diyaariyey yaasir maxmed
magaalo weyn oo ku yaala bartamaha suuqa degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayay habeenkii xalay bulshada ku dhaqan degmada ku daawadeen filimka cusub ee hadiyadda ceedulfidriga kaasi oo ciwaankiisu ahaa qaadimuunaya aqsa iyo sidoo kale aflaam kale oo uu ka mid yahay filimkii lagu soo bandhigay weerarkii sida ba-an loogu xasuuqiyay xabashida etoobiya ee ka dhacay duleedka degmada rabdhuure bulshada degmada buqa qable ee xalay fagaaraha ku daawaday filimka oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa xusay inay si weyn ugu indhaqabowsadeen xasuuqa kufaarta xabashida etoobiya iyo kuwa murtadiinta loogu geystay aflaamtii xalay ay fagaaraha ku daawadeen iyagoona dhanka kale sheegay inay si aad ah ugu murugoodeen xasuuqa ay yahuudda ku hayso muslimiinta magaalada kaza caawa fagaaraha degmada buqa qable filmadii u dambeysay caawa waxaa igu yaabanaa ciidi mihi sarwaal alii geli camal ciidi mihi ciyaal xamar ayaa ugu yaabanayd walaalaha filistiin insha allah guush waa dambaysaa insha allah oo guulaysan doonaa insha allah yuhuuddana insha allah ilaa abaabaasha cawda halkan filna lagu daawanaya filinka waxaa igu badnaa walaalaha muslimiinta qasa oo la dhamaynaya arrintaas waxaa ka dhilaha insha allahu tacaala ilaahay culeyska aniga dulkaada insha allah yuhuuddana ilaahay waxawaaye dhulka alla gooya cadowga oo islaamka waxawaaye ilaahay waxawaaye cadow qaybtan waxaa igu cajabgeliyay ninka la soo qabtay oo dhahay waxawaaye ani shacba ciyaalxumar ahay oo waxawaaye haddana oo isoo tuutubato oo waxawaaye xabad sida ahay dhahay waxaa fariin u diri lahaa insha allah inay soo toba keenaan oo waxawaaye inta gacanta mujaahidiinta ku dhahan oo iska soo toba keenaan muslimiinta ka mid noqdaan salaan daawna dhibaato weyna loo geysta wuxuu ducayna ilaahay inuu guulisa ka kor qaado culayska dhibaatadaas yuhuudda inuu ilaahay baabi'iyo cajiib badnahay tuuta ii gileen xooga ii guleen aniga ciidan ma ihi ciidan ma ihi reexamara waa la yaqaana waa la yaqaana mid dhahay aad bay u jabeen bismillaahi raxmaan raxiim walaalaha falastiin waxaa le guul iyo allah nisi yahuuddana dhulka allah la gooyo gaalo iyo gaalraacna dooni mayno waxay u yaabnay gaalka oo dhahay gaal ma ihi waa la yaqaana oona tuutaysan mujaahidiinta ayaana gacanta ku dhagay waxaan leeyahay iska toobakeena intay toobada furan tahay walaalaha mujaahidiinta alkataa'ib aad ay u mahadsan yihiin ee meeshan shaqadiina guul allaha siiye meeshiina ka siiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore muslimiintana waa salaama marka xigto falastiin walaahi ilaahay u gargaaraa leeyahay haddaa waxuu qaban kara ani xitaa dagaalkiina kala diyaaraa waxaa lahay marka kale intee mujaahidiinta allaha guulee guul ilaahana siiye dhammaan guula waa sugaynaa muslim dhammaan mida xigto waxaa leeyahay alkataa'ib shaqadiina maasha allah shaqo wanaagsan haysiin ilaaha idin fudeeyo waa idin soo ducaynaynaa mar walbana garbiina taagana haddaan nahay gabdhaha muslimiinta ee wax joog fagaarayaasha wilaayaadka islaamiga ayaa si joogto ah looga daawadaa aflaamta ay soo saaraan mu'asasada alkataayib iyo kataayib al ikhbaariya deegaanka jowla ayaa sidoo kale laga daawaday isdaarkaasi waxaana warbixintan inooga haya cabdiqaani maxamed
dadka muslimiinta ee ku dhaqan degmada jowleh ee wilaayada mudug ayaa fagaare ku yaalla degmadaasi ku daawaday filimkii xiisaha badnaa ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo ciwaankiisu ahaa qaadimuunaya aqsaa qaybaha hore ee filimka ayaa lagu soo bandhigay xasuuqa ay ku hayso yahuudda xaaqidiinta dadka muslimiintaah ee ku dhaqan dhulka barakaysan ee reer filistiin iyo burburinta daaraha dadka muslimiinta ah waxaana qaybaha dambe ee filimka lagu daawaday weeraro kala duwan oo lagu xasuuqay murtadiinta oo ka dhacay gudaha dalka soomaaliya kadib daawashadii filimka idaacadda andalus ayaa mikrofoonka la dhex qaaday dadkii daawaday isdaarka ay soo saartay kataa'ib al ikhbaariya insha allah caawa waxaan fiirsanay degmada jawle wilaayada mudug waxaan ka fiirsanay filimkii qiimaha badnaa ee loogu magacdaray qaadimuuna ee aqsa caawa waxaan ma aragtaay daawanay ayagoo calaacalaya oo ay leeyihiin nimankii mujaahidiinta ay u qireen inay yihiin mujaahid waan soo afjaraynaa caawo waxaa dhacday inay mujaahidiinta ayaa ma aragtaay na soo weerareen iyo gaaladii hubkoodiiba halkaa yaalla inay yidhaahdaan ilaahay fadligiisii wey allaahu akbar filinka aan caawa ku fiirsanayno walaayada gobolka mudug khaasatan degmada jowle waa filin ku bilowday murugo awalkiisa aan arkaynay dadkii muslimiinta reer falastiin sida yuhuuddu u gumaadayso haddii ay yihiin waayeelkooda dhallinyaradooda carruurtooda iyo guryahooda iyo maalkooda sida ay diyaaradaha sida xaasidnimada leh ee aan naxariista lahayn u garaacayaan filin aan ku fiirsannay weeye waxaan dareensannahay ama qalbiyadannadu ay aan la lusheen ama aan macnaha aad iyo aad uga xumaannay sida walaalaha muslimiintaa gaaladu u baabi'inayaan waa arrin tiiraanya iyo murugo leh waxaan la qaybsanaynaa dhibka iyo dhibaatada loo geystay ee aad iyo aadaan uga xunnahay waana la murugaysanahay walaalahayga reer falastiin waxaan leenahay ishabra sida dadkii hore walaalihii muslimiinta ay idiin dardaarmeen iska samra waxaa imaan doontaa xilli yuhuudda laga aarsado ama dadka muslimiinta ah ay ka aarsadaan ilaahayna uga aargudi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ummadda muslimiinta meel kastay joogaan waan salaamayaa khaasatan walaalaha mujaahidiinta meel kastay joogaan tan kale caawa waxaan fiirsaday filin aad iyo aad u xiiso badan gaar ahaan deegaanka joole marka waxaan leeyahay caawa waxaa igula yaabka badneed oo aan aadka uga lanaxay waxaa ka mid ahayd murtadiintii ku nooleed deegaanka xaradheere markii horeetana macnaha dhahayey waa soo afjareena caawa ayagoo dhahaya shaca waa ahay waa lii yaqaanaa dadka muslimiinta ah ayaa ku ilqabowsaday xasuuqa maleeshiyaadka murtadiinta oo duulaanka ku ahaa ku dhaqanka shareecada islaamka iyo deegaanada lagu maamulo kitaabka allaah ee ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya ugu dambayntii munaasabad maxad ay ku xiranaysay mid ka mid ah beelaha dega wilaayada gedo ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi casaam carafaad ayaa noo maqaadaya munaasabadana si heersaraa loo soo agaasamay laguna xidhayay macadka imaamu dahabi ee beesha horaarsame oo ka tirsan beelweynta sade ayaa ka dhacay deegaanka yaaqle oo hoostaga degmada celcadda ee wilaayada islaamiga gedo taasoo ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo ugaasyo nabadoonno iyo waxgaradka ugu horeen maamulaha macadka ayaa ka warbixiyey maraaxisha uu soo maray macadka macadka aan u fadhino ikhtitaamkiisa isimkiisa iyo magaciisa waxaa la yidhaahdaa almacad imaamu dahabi waxaana iska leh baisha la yidhaahdo howrarsamo ama reer waxaana la furay macadkaasi iyo labadii markayd hijiriyada ay ahayd ayaa la furay intaa marka uu soconayay macadkaas waxaa lagu qaatay duruus kala duwan oo aad u tiro badan duruustaasi marka haddaan wax ka tilmaanno waxaa ka mid ah qur-aankii ayaa lagu qaatay culuumtiisana waa lagu qaatay sida tajwiidka oo laga qaatay kutubo kala duwan waxaa kaloo lagu qaatay macadka fiqhi ayaa lagu qaatay oo kutubo laga qaatay waxaa kaloo lagu qaatay oo intuu macadkaa soconaya lagu qaatay axaadiista nabiga sal allahu calayhi wasalam sidoo kale ardayda ayaa soo bandhigtay bandhig cilmiyeed ka turjumayo heerkooda waxbarashada أما الرئيس حكومة الرد حسن شيخ محمود نقول له أيها الأحمق فلا تغتر لحزك ودمعك لميليشيات الردة وقطاع الطرق وكلماتك الكاذبة الفاضحة ووعودك الزائفة التي يتمنى بها أولياؤك فإنها داب الطواغيت والفراعنة قبل الوقوف على الحقائق كما قال تعالى في شأن فرعون وملئه إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون ugaas cabdulaahi macalin harun ugaaska beesha horaartame ayaa ka hadlay madasha munaasabadda maadaama aad sabarteen saddex sana aad waxbaranayseen maanta ilaahay waxaa idin fahamsiiyey inaad wax sii kororsataan oo aqoonta aad kororsataan oo juhdi dheeraad aad bixisaan oo meel ridda aan la aadin oo aanan gaalo la aadin intay socotay xafladda xiritaanka macadka imaamu dahabi waxaa ka hadlay nabadoonnada kale ah nabadoon cali xiish iyo nabadoon maxamed nuur xirsi dadkiiyo dalkii diintan waa lagu soo duuda kuway afic lahaa difaac lahaa adinka waaye yaa wax difaaca ninkii wax fahansan adinkaa dadkii saaka iyo dalkii wax fahansan inaad diintii iyo dadkii iyo dalkii inaad difaacdaan idinkaa laga rabaa saad ku difaacaysaan inaad wax sii korastaan qalbigiinna soo joodo kuwii dalka iyo diinta allah ka dhigay gaalada allah naga jibi islaamka kor allah waxaan ku boorinaynaa reer sade inay raacaan waddadii reer hawraarsamena waa ku boorinahayaa ayagana waxaan leeyahay waddada aad qaadeen tu fiican wey ilaahay khayr ha idin siiyo ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga gedo sheekh luqmaan abu anas qodobka labaad oo ardadooda daarmay waxay tahay ikhlaas camalka inuu ikhlaas naga noqdo maxaa yeele ikhlaasku waa shay qaali ah oo qofka maalinta qiyaama wax u tarayo marka inaan ikhlaaska ku dadaalno wadadaarmaynaa guud ahaan inta waxaa weeyaan halka soo xaadirtay waxaanu leenahay waad aragtaan ardaydii muddada kooban cilmiga baranaysay maanta way guulaystaan alxamdulilah waxaanu idiin leenahay ilmihiinnu sidaanoo kale waa inaad ugu raadisaan cilmigan qaaliga ah furuska ah waa inaad la raadsataan wakhtiga ha laga faa'iidaysto ilaahi subxaana wa tacaala diintiisa ha la barto ummaddana ha looga yeero munaasabadda xiritaanka macadka imaamu dahabi ayaa qayb ka noqonaysa iyadoo beelaha dagawuulayaadka islaamiga ay ku tartamayaan furashada macaahidda sharciga ee ubadka yaryar wax ku bartaan mahadsanid cazaam walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigaya aynoo madala insha allah inta ka horraysana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu